agaasimaha guud ee waaxda adeegyada caafimaadka iyo horumarinta maamulka somalilan ayaa magaalada hargeysa kusoo gabagabeeyay tababar ku saabsan cilmi baaris la xiriira sidii xogaha caafimaad loosoo ururiyo xiritaanka tababarka ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan maamulka jaamacadda camuud iyo mas-uuliyiin ka socotay dalada school quality cabdiraxmaan ibraahin xasan agaasimaha waaxda adeegyada caafimaadka maamulka somalilan oo soo xiray tababarka ayaa ka warbixiyey tababarkan maanta aynu xidhaynaa oo ujeeddadiisu tahay sidii loo korin lahaa ama aqoon ahaan loo kor loo kobcin lahaa mashruuca la yidhaahdo eco space oo mashruuc weyna london school of economic wasaaradda caafimaadka uh, royal uh, college of london xamud university oo ah uh, runtii jaamacadaha qaran ee dalku leeyahy kuwa ugu fiicanna ka mid a mashruucan waxaa loogu talagalay in kor loogu qaado aqoonta aynu u leenahay qaabkii xogta looga soo ururin lahaa cusbitaalada dalka ama adeega caafimaadka guud ahaan ka wasaarad ahaan waxaanu ku faraxsannahay in institutionada waxba dalku leeyahay ay kala soo qeyb galaan wasaaradaha si si qaran looga wada shaqeeyo howlaha horumarineed marka runtii sharafay noo tahay inaanu kasoo qeyb galno waxaan ku bogaadinayaa runtii jaamacadda camuud oo aan ka rajaynaynana inay noqoto markaasi mid hawsha insha allahu tacaala maadaama mashruucii koowaad ee ay camuud kaga soo qeyb gasho noocan oo kale u yahay inay iyaduna si fiican insha allahu tacaala uga soo bixi doonto waanu rajaynaynaa waxaan rajaynayaa inuu noqon doono mashruuc ama trainingkaa layd siiyey mid ina anfaca gaar ahaan qeybta researchka ujeedka cilmi baaristan ayaa waxay ahayd sidii loo horumarin lahaa xogaha caafimaad ee la xiriira xog ururinta